golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta ka dooday sidii loo daabici lahaa lacagta shilin soomaaliga ku-samaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare mudane cali shacbaan ibraahim oo wehelinaya guddoomiye ku-xigeenka labaad mudane cabdulaahi cali xirse timcade ayaa waxay shir gudoomiyeen kalfadhiga shanaad kulankiisii tobnaad ee aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulanka maanta wuxuu ajandihiisu ahaa ka doodista lacagta shilin soomaaliga ugu horreyn guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda ee aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya senator ibraahim owgaab cismaan ayaa senatarada aqalka sare waxaa uga warbixiyey taariikhda lacagta shilin soomaaliga heerarkii kala duwanaa ee soo martay iyo hadda halka ay marayso isagoona u soo jeedin golaha aqalka sare ee soomaaliya ay gudanayaan waajibaad ay door ka qaadanayaan xalinta baahida shacabka soomaaliyeed ee ku aadan helitaanka lacagta shilin soomaaliga oo aad dalku ugu baahan yahay halkan waxaan ku xusaynaa qaar ka mid ah caqabadaha ay la kulmi karto ama ama caqabadayn kara xanaanka dib u soo noolaynta shilin soomaaliga jiritaanka jiritaan la'aan shilin soomaaliga cusub lacagta shilin soomaaliga ah ee weli laga isticmaalo qaybo ka mid ah soomaaliya waa lacagtii isticmaali jiray ka hor burburkii xilligii dowladdii dhexe ee soomaaliya taasoo aysan jirin lacag cusub oo bedeshay tan iyo sanadkii dowladdii ka dambaysay dowladdii kacaanka ee isugu jirtay kumeelgaarka iyo federaalka waxay marar badan dadaal u galeen in lacagta cusub tii hore lagu bedelo la soo saaro walow iskudayadii ay sameeyeen aysan weli miro dhalin isticmaalka badan ee doolarka lacagta soomaaliga ee suuqa ka sii baxaysa ama deegaano badan laga joojiyey waxay saameyn mugleh ay u geysatay nolosha shacabka miyi iyo magaalaba ku nool waxaase hadda hoostii booskii shilinka si aan rasmi ahayn u galay doolarka maraykanka kaas oo hadda lagu jaangooyo wax kasta oo badeeco ah oo kala iibsasho kala iibsanaya intaasi kadib senatarada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb qaatay dooda xaaladda isticmaalka lacagta shilin soomaaliga iyadoona siyaabo kala duwan ay uga hadleen dabargo-a ku yimid lacagta shilin soomaaliga oo aan hadda laga isticmaalin gobollo badan oo dalka ka mid a waxayna soo jeedeen in xukuumadda ay qaado tallaabo lagu suurtagelinayo daabacadda lacag cusub oo shilin soomaaliya maadaama wakhtigan baahi weyn looga qabo gudaha dalka lacag cusub oo shilin soomaali